xaalad biyo la-aan oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo duunyada ayaa ka jirto degmada ferlibax oo afartan iyo shan kilomitir u jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xaaladan biyo la-aaneed ayaa timid kadib markii ay gureen ceelashii ay biyaha ka heli jireen dadka iyo duunyada ku nool degmada ferlibax ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle awaale isaaq jira ay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada ferlibax iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmadaasi ayaa ka hadlay xaaladda biyo la-aaneed ee soo wajahday iyagoona codsaday in gurmad biyo dhaamin ah lala soo gaaro waxaan dhalinyaradii maanta noo keentay biyaha oo baahida badan ay ka jirtay deegaankan firlibaax degmada firlibaax haddii ay tahay cilada haddii ay tahay cagsibir haddii ay tahay meesha leeraah dooyaali waxaa ka jirta carrada biyo la-aan badan xilli kullo aad u adagaa lagu jiraa dhalinyarada soo keentana waa mahad celinaynaa waxaan codsanaynaa dadka wax haysto maxsinintii loo waxsiiyey in baahi biyo hadda inooga darta xilliga maanta la joogo ay biyaha aad u daran yihiin haddii ay tahay maamulka gobolka ugu horeeya muuse salaad weheliyo iyo ku-xigeenkiisi iyo maamul goboleedka hirshabelle intaba waxayna awoodaan carrada biila-aanta ka jirto iyo hay-adaha waxaan u dhibayna codsigaas dadka baahida uu qabo wixii maanta meesha aan ka qabsan waad ujeedeen dadka oon ceel biyo male shaaqo biyo male waddi oon baa ka jira ummadii oona u baaba u haysaa haddee maantana foosto iyo laba baabuur iyo saddex baabuurna waxba tari mayso wax ka weynaana deeqo wax ka weyn ama shan baabuur ama lix baabuur ka yar degmadaan ma deeqdo marka waxaan rabnaa eedaha caalamiga ama dadka islaamkaa in ay biyo khayr qabana siiyaan oo waxay noo awoodaan oo biyo ay nagu taakuleeyaan ama ceel riiga ay haday noo heli karaan ceel riiga hadday noo heli karaan ay noo raadiyaan saasaa u baahanna
afar boydadoo la keena haddaan kahor wax ku tegi wayse haddaana baahida aad ay u baahan tahay meesha hadda maanta aad biyaha nooga keenaysiinna waxaa nooga fiicnaan lahayd gargaar degdega in nooga keena haddana biyahaa nooga daran waxaan caalanka ka codsanaynaa in oonkaa nooga darana maanta biyo haddii ilaaha awood leh waxaad noo heli karta inaad siisiin sanad kastoo marka la gaaro xilliga jiiraalka ayaa inta badan waxaa guro ceelasha biyaha ah ee ku yaala degmada faldhibaax ee gobolka hiiraan kuwaasi oo saameyn ku yeeshaa nolosha dadka iyo duunyada ku nool degmadaasi